sandar waa maadsan tahay aniga hadda garacad baan kusugnahay garacad gudaheeda wax dagaala kama dhicin laakiin ciidamada puntland waxa ay kula dagaalameen kooxo ka tirsan al-shabaab gobolada mudug iyo nugaal degmooyinka ka kala tirsan gadob jiraan iyo sidoo kale tiriiban oo ay kamid tahay halkan garacad oo ahayd markii ugu horreysay meesha al-shabaab kasoo degeen marka magaalada tuulada gudaheeda wax dagaal kama dhicin laakiin banaanka ayay shalay shalay ku dagaalamayeen ciidamada puntland iyo sidoo kale kooxda al-shabaab dhaawacyo badan baa ka dhashay sida la sheegayna inta puntland xaqiijisay dhinacooda dhimashaa jirta ilaa afar askari ah dhowr iyo labaatan dhaawac gaarigana waa jiraa sidoo kale gudaha garacad maanta waxaan ku arkay maxaabiis dhalinyaro aada iyo ciiro badan oo qaarkoodna is soo dhigeen qaarna ciidamada dagaal kusoo qabteen sida ii sheegeen mas-uuliyiinta dowladda marka waa kuwa al-shabaab ka tirsan ha sander ha waa dhalinyaro ilaa sagaal iyo labaatan gaaraysay waxaa xusud mudan aada inay u da-yaryar yihiin sidoo kale rag waaweyna way ku jireen laakiin dagaalkii weli wuu socdaa dhinaca koonfureed ee magaalada dagaal tuulada garaacad meel kaga deegan koonfurta dagaal baa ka dhacaya oo dhinaca dhinowdo ka xigta marka sidoo kale dhinaca kulub oo iyadu ka xigta koonfur galbeed iyadana dagaal ba ka jira oo ay shalay ciidamada kula dagaalameen laakiin ilaa hadda khasaaraha lama kala sheegin labada dhinac mas-uuliyiin dawladda ka tirsan oo garacad ku sugan oo uu kamid yahay wasiirka ammaanka oo aan la hadlay oo aan weydiiyey bal in wax nooga sheego wuxuu ii sheegay inay warbaahinta usoo bandhigi doonaan marka ay dhawaan soo afjaraan dagaalka al-shabaab ay kula jiraan waan gartay maxamed waxaad bal ii sheegtaa inta furinood ee iminka laysku hor fadhiyo hadda waxaa laisku hor fadhiyaa oo weliba laii sheegay in dagaal ka socdo dhinaca koonfureed ee garacad oo ka xigta koonfur galbeed iyo sidoo kale dhinaca koonfur bari oo iyadana shalay ay kula dagaalameen al-shabaab sidoo kale furinta kale waxay ahayd dhinaca suuj oo iyada ay sheegeen puntland inay soo afjareen dagaalka halkaa ka socday marka hadda labo furinood oo garacad agaarkeeda ah ayuu dagaalku ka jiraa ha laba furimood ka jira mas-uuliyiinta dowladda waa mas-uuliyiinta dowladda waxay sheeganayaan in ay ka adkaadeen al-shabaab islamarkaana ay hub ka dhigeen tuutahana iska bixiyeen ayna cararayaan oo dhinaca koonfurta ay u cararayaan waan gartay adigu goormaa tagtay garacad
aniga waxaan tegay garacad ilaa xalay waxaan ku jiray deegaano ka tirsan degmada jiriban oo garacad hoos timaado marka ilaa xalay halkan baan kusugnaanay marka wadciga guud ee meeshu siduu yahay dagaalka adu intee baad u jirtaa maxaad arkaysaa markaad ad ad adeegto furimaha dadka soo noqonaya saraakiisha amaba ciidanka kale bal sawir naga sii xaaladdu sida ay ka tahay garacad dagaalka ee dagaalku agaarkeeda ka socdo garacad waxay cudul tahay dagaalka ka socdo mudug oo halkan waxaa degan mas-uuliyiin dawladda ah oo kamid yahay taliya guud ee ciidamada iyo sidoo kale wasiirka amnigu waa halka dagaalka laga hageeyo marka garacad waxaa ku arkaysaa dhexdeeda gaadiid dagaal oo dhex wareegaya maxaabiis hadda la keenayo marka halkan waa meesha dagaalka laga hageeyo furinta dagaalka waa ku dhawaaday maanta mara halkaas tegey rasaas waaweyn baan halkaa ka maqlayay laakiin ma suurtagelay in meesha gudaheeda la tago dagaalka ka socda awgeed waan gartay markii ama aad saraakiista la sheegaysatay ama dadka deegaanka amaba aqoonta ad u leedahay adigu meesha uu dagaalku ka socdo al-shabaab wax soo taakulaynaya ma jiraan xeebta oo aada u dheer waa laga yaabaa inay taakula uga imaan karto waana halkii markii ugu horreysayba ay puntland kasoo galeen waxaa lagu jiraa xilli aada u kulul marka aan deegaankan ka hadlaynana waa dhul caduun ah oo geed gaab ah qoraxduna aada bay u kulushahay waana midda ay saraakiisha ciidamada sheegayaan haraad dartiis iyo sidoo kale ciridda oo aada u kulul baa kamid fasa bay yidhaahdeen inay soo dhibaan dhalinyarada al-shabaab u dagaalamay waan gartay warbaahinta bulshada waxaa toddobaadkan aada loogu arkayay dadka reer puntland shicibka ah oo dadaal dheeraada muujinaya hadday noqoto dumarkoo kale oo hilba soo dubaya timir soo xasheeya raraya ecabitaan la geenayo loo geenayo ciidanka furimaha jooga arrintaasi sidaan uga arno warbaahinta ma uga jirtaa furinta garacad iyo meelaha kale al-shabaab iyo ciidamada puntland ay isku hor fadhiyaan sandar waa maadsan tahay waad waxa sidaa sheegtay dadka reer puntland oo weliba dumarka u badan waxay ku dadaalayeen inay taageeraan ciidamada oo dhinaca cuntada iyo sidoo kale niyadda ka taageeraan waxaa lagu jiraa xilli kulul oo jiilaal ah dhulka lagu dagaalamayo waa migii abaar adag baa ka jirta dadku waxyaabaha ay ciidamada ku taageerayeen oo aysan al-shabaab heleen waxaa kamid ah biyaa la geenayo ciidanku meeshay joogaan iyo cunto qalalan baa loogu geenaya halkoodaasoo diyaarsan marka waa dabcan waxay qayb ka qaadanaysaa kalsoonida ciidan ku qabaan inay soo afjaraan al-shabaab saraakiisha dowladda aan la hadlayna waxay ii sheegeen inay gabagaba marayo howlgalkaasi dhowaanna warbaahinta usoo bandhigi doonaan sida ay sida ay ka sameeyeen suuj oo kale marka ay soo afjaraan howlgalka al-shabaab ay kula dagaalamayaan